fadrib malaa'igtii baa ilaahay ula hadlaya dardaaraya amraya fadribuu garaaca gawda ka saara fawqa alacnaaq qoortooda qoorta ka gura wey wadribuu waxa aad ka garaacdaan minhum xaggooda kulla banaan xubnaha dhammaantood bal ka war haddii faraha lagaa jajabiyo ma fiiqi karaysa qofka haddii fanaxyadaba laga jajabiyada oo fanaxyada lagu dhufto dee muxuu dhaqaajay dirgan maayo kulla banaan waa xubnaha faraha maxay beladani ugu dhacday daalika kaasi wuxuu ugu dhacay biannahum iyagu shaaqu llaha warasuulah rabbi iyo rasuul bay khilaafeen ilaahay rasuulkiisa yergaduu soo diray way ka xidhiidh furmadeen qaacido caamaa dadka ilaahay uu siiye wuxuui waman yushaaqiq illaaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa cidda khilaaftaa noocay doonayaan ha ahaadeen fa ina allaha shadiidu lciqaab ilaahay ciqaabtiisu way daran tahay oo ma guulaysan doonaan mana horumari doonaan ummadu halka ay ku jabaana waa iyaga oo ilaah la-aan yidhaha waa soconaynaa iyo rasuul la-aan iyo diin la-aan daalikum kiinaas buu lahay faduuquuhu dhadhamiya markay hoydeenna taasaa lagula hadlay naarahaas baanu idiin haynaa ka caba buu lahay waana lilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaaba annaar naaro lacays unbay aakhiro leeyihi marka aada bay usoo noqnoqonayaa yaa ayuha aladiina aamanuu ilaa lix jeer baynu arki doonaa suuradda dhexdeeda ereygaas ilan waa gubaabo iyo tilmaan iyo amar iyo digniin intaba way isugu jiraan aayaadkaas yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo idaa laqiitum aladiina kafaruu kuwii gaaladahaa marka alla kulantaan zaxfan iyaga oo gurgurasho iyo dabakusiq wada macnaheedu badan wey falaa tuwalluuhum ladbaar xagga dambe ha u jeedinina waxaa halkaa laga qaatay inta badan taariikhda marka loo noqdo berigii hore iyo beriga dambeba gaalunbaa islaam ka badan marka la howlgalayo macaarifta haddii aada u noqoto wax yar baa la sheegaaba waktigii nabiga wuxuuna dhacday unba dagaalkii la odhan jiray xunayn yowma xunayni id acjabatkum kahratukum saa naskuba qirayo marka maalinkaana dee gef ka yimi xagga asxaabta qaarkood unbaa colka loola soo kacay laakiin inta kale laban laab baa u yaraa saddex laab xataa macaarigtii dadka muslimiinta iyo gaalada dhex maraysa saasunbay tan maantuna waa sidaas laba boqoloo kun saddex boqoloo kun boqol kun ka daba keena intii hore socodsiin weyday zaxfan saasubay isu daba haynaysa marka ilaahay uu yaqaanaa sida la ysaga hor yimaado lidaalik ba halka ugu horeysa laga bilaabayaaba ay tahay laba markii hore ilaahay toban baabuu ka bilaabay oo ninkiiba toban baa laysa in suuradda ku arki doono laakiin waa laga yar fududeeya waxaa la qofkiiba labaha ku hagaago mid baa iimaankiisa la qaabilinaya uu lamaayay qofka muminka falaa tuwalluuhum ladbaara xagga dambe ha u jeedinina dabada la sheegay waxa weeye waa niweynimo maaha si cararku uu foolxun yahay marka xagga dambe saa darteed baa loo xusa waman yuwallihim baa ilahay uri qofka u jeediya iyaga yowma-idin maalintaa duburahu xaggiisa dambe xagga dambe qofka sii jeesta ilaa mutaxarifan liqitaalin mid xeel dagaal u dhaqaajiyey mooyaane aw mutaxayizan ilaa fi'a ama koo xoojinaya waxaa la ogol yihiin laba arrimood qofku inuu safka iyo dhufayska uu ku jiro laba arrimood midunbuu uga bixi karaa xeel dagaal iyo xoojin oo mararka qaarkood bay dhacdaa meeshan inay yool noqoto oo dab ku xidhmo oo dabeetana markaasa qofka howlgelinaya uu idhaahdaa halkan ha laga kaco oo ha la aagbedesho ha laga galgasho waa mutaxarifan liqitaal amaba ha la kaco amaba mararka qaarkoodba dadka dee colka ka tirsan baa naftooda ku yoolbaadhaya afar baa cararaya colkii kaloo jiifa colkiibaa soo kacaya marka ay soo kacaan baa la leefsiinaya mutaxayizan ilaa fia meelaha qaarkood haddii lala soo kaco saaxiibadii kale in colkii la kala jabiyo weeyo la idhaahdo kuwa ha loo kaco labadaas yood midunbaa loo kici karaa qofka labadaa mid aan hayn u cararaa faqad baa waxa uu xambaartay biqadabin min allaahi cadho ilaahay xaggiisa ka ahaatayo weyn wamawaahu jahanamu hoyga uu gelayaana waa naarta jahanamo la yidhaahdo wabi'sa almasiir meel loo laabtana iyada ayaa u xunbaa ilaahay tabaaraka wa tacaala maanta halkiibay maraysaaye dee dadkii muslimiinta ahaana maye car soo kaca baa la yidhao soo dhowaada halkaasaanu ka haynayna falam taqtuluuhum baa ilahay uhi maydaan laynin walaakina allaha qatalahum ilaahay baa se laayay wamaa ramayta maad ganin ama maad saydhin ciiddii aada saydhay id ramayta markii aada saydhay ولكن الله رمى إلهي بقى سسيري وليبلي المؤمنين وفعل ذلك ساسو سميو أود لا يابك لبويدين سيي ليبلي المؤمنين سي مؤمنين تأو امتحان منه حقي بلاء حسنا بلايا ونكسا معنى نصر قال لفتيس أيا بلايا لقو الشيغي وداد دادكو إن إلهي يقوم هاد نقاني إن إسبدان بو لولاسو لحيالا كل كاوي كو امتحانين قوش لفتيجيدا إن الله سميع عليم rasuulku sala allahu calayhi wasalam markiiuu in badan ilaahay baryay markii awooddiisa iyo dacshigiisa uu muujiyey ayuu dabeedna dhaqaajiyey isagoo le sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubur bal isaacatu mawciduhum waasaacatu adhaa wa amar xantoobo ciidana wuu qaaday iyagoo meeshaasoo fadhiyuu ku saydhay xaggoodii daraf ilaa daraf shaahat ilwujuub wejigiin gubay intuu sidaa ciidda ugu saydhay ayuu yihi shaahat ilwujuub dabeedna meeshii waxaa ka dhacday ilaahayna wuu ku buufiyey isagu wuu saydhay iyagana waa lagu buufiyey mid walba indhahay ka gashay bal adugu muxuu shiishi doonaa qofkii wax toogan laha haduu indhaha maraan marayo oo u bakooraysan yahay waa nagtaasaa laga saaray oo maaragtay sababahay ka mid a ilaahay baa yidhi markii aad gantay maad ganin macnaha sababta waad lahayd ilaahayna wuu baahiyey imtixaan baanay ummadda ku ahayd balaayo wanaagsan oo lagu tijaabiyo daalikum kii naasaa ilaahay uu sameeyey wa ana allaha ilaahay muhinu kayd ilkaafiriin gaalada shirqoolkooda kii dulaynaya weeye rabbi shirqoolkooda oo dhan wuu kala tuuraya taa ku talagala qawaacid baa lagu dhigaya duruus baa lagu siinaya mawaacid iyo ballanqaad baynu ka helaynaa aayaadka muuhinu kayd ilkaafiriin waadiga arkaya iyaga laftoodiibaa waxay qirayaan istaraatiijiyadii dagaalkaa la bedelayaabay leeyihi waa dulligii baa yimid dulligii loo ballan qaaday baa yimidoo waxbaa si noqday sidan lama filaynin markaa waa in habkii hore la bedelaa dulligiiunbay dareenay in tastaftixuu buu ilaha yidhi haddii aad gargaar weydiisateen faqad jaa'akum ulfatxu gargaarkii wuu idin yimid wain tantahuu haddii aa caga dhigataanna fa huwa khayrun lakum waa idiin wanaagsan yahe inaa xumaha saa uga joogsataan wain tacuuduu haddii aad soo laabataan xumaantii mar kale kusoo noqotaan nacud annaguna waanu soo noqon baa ilaahay uo halkii baanu ka wadi weerarkii malaa'igta iyo muuminiinta walan tugniya cankum waxna idinka tari mayso fi'atukum is-uruursigiinu iyo gaashaanbuurtiinu shay-an waxba idinka tari mayso walow kasurad ha badato wa ana allaha ilaahay maca almu'miniina mu'miniinta ayaa weheliya bal intaasoo dhaabad ah iyo dhaadasho ah bal ka war ilaha mu'miniinta usoo jeediya hadday aamini waayeen waa musiibo weyn weyn danina waxay ahayd abijahal baa markii dagaalku bilaabmayay ayuu ihi ilaahayu ninkaas qataca alarxaam wa khaalafa alaabaa aabbayaashii buu khilaafay dhaqan aanaan aqoon buu la yimi qaraabadii buu jaray ilaahw labadaa colkii hagaagsan ilaah u hiili ilaahw labadaa colkii hagaagsan u hiili de way dhan tahayo ilaahayna wuu jawaabo waxau ihi in tastaftixuu faqad jaa'akum lfatxu dee haddaa gargaar ilaahay weydiisateen waa kaa gargaarka waa kaa gargaarka waxaa la yidhaahdaa tahaakum baa la ydhaha qofkii oon gargaar helin oo naara helay oo layidhi gargaarba waa ku digasho aa lagu digtay imikaba waa la idiin digayaaye haddaa iska joogsataan way idiin wanaagsan tahay haddaa soo noqotaanna ilaahay iyo colaalkiisii waa diyaar farabadnaantiina waxba tari mayso ile farabadnaantu iyo cuddada iyo cadadkay ictimaadaan iyagu laakiin ballanqaad ilaahay iyo iimaan ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu waa yeedhmadii kale dadkii muuminiinta ahaayow atiicu allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa aqbalo walaa tawallow ha jeedsanina canhu nebiga ha kasii jeedsanina wa antum tasmacuun idinkoo maqlaya ama ilaahay ha kasii jeedsanina idinkoo maqlaya macnaha had iyo jeer markaas weydiinaysaa waxa weeye qisadani waxay u sheegaysaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wax soo maraybaa isagii casharkiibaa dib loogu celinaya bal cid kala daayo qisasku cibarka ay leeyihiin iyo wanaagooda nebigii dhacdooyinkana ay soo mareen xafidsanaa lafteedii ayaa cajaladii dib loogu celiyey marka isagiiyo asxaabtu way ka faa'idaysanayaan min baabi alawlaa innaguna waa ka faa'idaysanaynaa mar walbana waa deris iyo cashar nool oo xay ahoo waaqica aad ka arkaysa muuqaalkiisa ishayntii la ishayey iyo dadku aragtiyahooda iyo waxa lagu faanaya waxa lagu dhaadanaya iyo wuxoo dham waa halkii walaa takuunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale qaaluu yidhi samicnaa waanu maqalnay wahum laa yasmacuun aan maqlaynin sidii yuhuud oo kale samicnaa waa casaynaa bay idhaha dad sheegtay in ilaahay maqlayaan ase aan maqlayn ina shara dawaabi baa ilaahay weyy waxalla waxa dhulka tukubo oo dhan waxa u shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa assumu lbukm assum kuwa dhegoolayaasha ah albukm ee aflaawayaasha ah aladiina laa yacqiluun kuwaasoo aan waxba garanayn ilaahay wuxuu abuuray oo dhan aayaddaa wuxuu ku caddeeyey inuu gaal ugu shar badan yahay gaalna ugu necab yahay marka adiga jacayl kuma yaallo walow calima allaahu fiihim khayran buu ilaha yidhi kuwan hadduu ilaahay khayr ku ogyahay la asmacahum wanaag uu maqashiin laha markaasay wanaagsanaan lahayen inaan ilaahay khayr ku ogeynina kuma ogin walow asmacahum hadduu xataa maqashiin lahaa la tawallow wuunay sii jeesan lahaayeen wahum mucriduuna iyaga oo afka maroorinayo durkay xataa hadday maqlaan ile ilaahay baa hore usii ogaaye may qaateen marnaba waxay markaa intani jawaab u tahay maxaa lagu dilay iyo maxaa sidan loogu galay iyo maxaa dilkoodii u noqday shay aada iyo aada u qaaliya oo fadli badan leh dee waxaasoo balaayo ah godabtooda iyo halkaasay taagantahay jariimadooda yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeya istajiibuu lilaahi walirasuul ilaahay iyo rasuulka hoy dhaha rabbi iyo rasuul way idin yeedhaan oo baaq baa la idiin soo jiheeyey qur-aan iyo xadiisba sheegayaane hoy dhaho oo aqbala idaa dacaakum nebigu markuu idinku yeedho limaa yuxyiikum shay idin noolaynaya waclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay yaxuulu inuu teedahayuu u warhayo bayna almari wa qalbih qofka iyo qalbigiisuu ku kala dhex jiraayo waxba kuma seegana wa annahu isagu ilayhi tuxsharuun xaggiisaa laydin soo ururinaya isagaa laydin hor keenaya ilaahay rasuulka aqbala markay idin yeedhaan ilaahayna qur-aankiisu yaa ayuha aladiina aamanuu intee oo jeer bay soo noqonaysa rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam saasoo kale dadka muuminiinta ugu yeedhay idaa dacaakum limaa yuxyiikum dacaakum waa faacilku waa waa mufrad weeye marka ilaahay waxaa ka wakiila rasuulka ee markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya halkaa waxaad ka aragtay diinteennu wax kasta oo ay noo sheegtay iyo wax kasta oo layna faray waa nolosheenaa ku jirta dadku aad bay u jecel inay noolaadaan if iyo aakhiraba xayaato wanaagsan ku noolaadaan xayaatada wanaagsan halka laga helaya oo halkana laga hirqanaya ilahay saasuu ummadda ugu bushaareeyay nin baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo salaad tukanayuu u yeedhay sunnaha markaasuu iska sii watay kaluu ka soo baxay buu yimi wuxuu ihi sawtaan ku yeedhay maxaad iigu iman weyda salaad baan ku jiray buu oo miyaanab arag buu aayadda ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum markaa salaada sunnaha ah waa sunne yeedhmada nebiguna waa waajib idan inaad ka soo baxdaabay ahayd wey halkaasay taaganta marka inta aynu yeedhmada ilaahay rasuulka baal marayno nololi ma jirto ifna loogu noolaan maayo aakhirna hadalkeeda ilaahay qofku iyo qalbigiisuu ku kala dhex jiraayoo dee wax ku seegani ma jiro liannahu caliimun bidaati suduur wax alla waxa laabaha ku sugan iyo waxa haraaciy ayuu ogya wattaquu fitnatan balaayo ka cabsada laa tusiibanna aan ku habsanaynin aladiina dalamuu minkum khaasa kuwa idinka idinka mid ahee gefka sameeyin kuma gaaraha waclamuu waxaa ogaataan ana allaha shadiidu lciqaab ilaahay ciqaabkiisu inuu daran yahay ogaada marka taa macnaheedu waxa weeyaan balaayadu had iyo jeer haddii ay macsiyadu dhacdo dadka way wada gaari liannaha tarmi bishararin ilan dhimbiilay saa u saydhaysaaye aayaadkii ka warramaya alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkara suuratu alcimraan aynu kusoo marnayen mawduuca ka soo hadalay nabigu caleyhi salaatu wasalaam waxa uu xusayey dooni buu marku shabahaysay inuu xadiidkii habeenkii dhowood xusaynay mar kale waxa uu tilmaamay haddii wanaagga la isfari waayo xumaanta la isu diidi waayo qofka daalinka gacanta la qaban waayo balaayo caamaa soo degi ducadana la aqbali maayo marka dembiga yaan loo arkin qofkan inuu ku kooban yahay wadkuruu waxaa xustaan ummad yahay ilaahay baa u madno sheeganaya idantum qaliilun markii aad tiro yaraydeen mustadcafuuna fi lard dhulka lagu addoonsanayo ama lagu harawsanayo takhaafuuna waxaaba ka warwarsanaydeen an yatakhadafakum annaas annaas gaaladu inay idin halqafaan idinkala goostaan ayaa ka cabsanaysa fa aawaakum wuu idin soo dhoweeyey wa ayadakum binasrihi gargaarkiisu idinku xoojiyey warasaqakum min aayibaat nicmooyinkiisa wan wanaagsan ee qaniimadu ay ka mid tahayna wuu idinku cashuumay oo idinku arsaaqay lacalakum tashkuruun likay tashkuruun waxaa laydinka sugayaa inaa mahad naqdaan quraysh waa noqonayaa imtinaankani iyo carab dadka muuminiintaa guud ahaanbana waa noqonaya way yaraayeen tiradooda markaasaa dabeedna ay ka cabsanayeen boqortooyooyinkii hareeraha ka xigay hadday tii tii xabashida tii hindida tii jaynaha tii bershiyanka iyo tii kale romanka intoo dhamme way ku xirnaayeen aad bay uga baqayeen ilaahay baa ka badbaadiyey markii dadka muslimiinta ahi ay islaameen iimaanka ay qaateenna ilaahay baa ta'iidkan iyo awoodan sii marka horumar ilaahay baa laga helaa diin iyo duunyada cadad iyo cuddada ilaahay iska dhisa wey oo yaan aadamo kale xaggii la eegin yaa ayuha aladiina aamanuu wuu ku soo celiyey ilaahay dadka alla rumeeyo laa takuunu allaha waarasuul ilaahay iyo rasuulka ha khiyaamaynina watakunuu amaanaatikum walaa takunuu amaanaatikum ammaanadiinana ha khiyaamaynina waantum taclamuun idinka oo garanaya idinkoo garanaya inay khiyaamo ile qofku beenunbuu isu sheegayaa markuu khaa'inya yacrif wuu isgaranaya marka aayaddu waxay kusoo degtay baaimada qaarkood ay leeyihinoo sababtu ahayd asraarta dadka muslimiinta ah qaarkood oo bixiyo basaasiin noqday ama wax ka neefeen oo warar sheeg sheegay laakiin waxaa halka nasku uu caddaynayaa qofka dadka muslimiinta iyo diintooda khiyaameeya khiyaamatulcudmaa buu ku dhacay khiyaamo weyn ilaahay iyo rasuulka ha khiyaamaynina iyo ammaanadiina qof wal oo muslimaba ammaanadaa buu hayaa waa ammaanadii diinta ammaanadii xuquuqda dadka muslimiinta ay isku lahaayeen wey ammaanadii iyaga un ka dhexayseen gaal lahayn wey aayaadku dee dagaal bay ka waramayeen wakhtiyaashaa dagaalka wixii baxaana wuu sii khatar badan yahi waclamuu waxaa ogaataan annamaa amwaalukum wa awlaadukum dadkiina iyo duunyadiina ubadkiina iyo adduunkiinu fitnatun inuu yahay wax laydinku jirabayo waa ku imtixaanantihiin wa ana allaha ilaahay cindahu agtiisa ajrun cadiim abaalmarin weyn ayaa ah dadkaa wax ka neefeen maalintaase wax sheegay waxaa ka mid ahaa qaarkood oo habranayay caruurtooda iyo xoolahooda armaa laguu daayaa armaad iyaga ka masruuftaa armaad halkaa wax ka heshaa waka siyaabahaasaa qofku inta uu naftiisa u habranayo waxaba ka badan inta uu shaqooyinkiisa iyo mushaharkiisa iyo masaalixdiisa iyo dadkiisa iyo daarihiisa iyo dunyadiisa u habranayo oo ninka salowlaha ah ee iska sukadee keligiia iyo ninka ku yar qabowsaday dee maanta haddii laydhaah lasoo koco isku mid maaha midna hareeruhu eegayaa madaxuu xoqonaya midna horey unbuu ka dhaqaajinaya leanno meel keliya lagu xisaabinaya isaga iyo wixiisao dhan uu isku duuban yahi laakiin ilaahay wuxuu ballan qaaday wa ana allaha cindahu ajrun cadiim kaa inaan lagu seegin yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo in tattaquu llaha haddaa ilaahay ka cabsataan yajcal lakum wuxuu idin yeeli doonaa furqaanan furdaamin alla wixii idinka hor yimaadaba uu idinka furdaamin furqaan kala saar wixii jiq idinku noqdaba isagaa kala saari doona balaayo walba uu idinka furdaamin xalaasha iyo xaaraanta kurbada iyo hamiga maxaanku idhaa diiqa iyo cadowga dhibka ka yimi wax walba haddii taqwa jirto u idinka furfuri waman yataqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayukafir cankum sayi'aatikum gafafkiinu idinka dhaafi wayakfir lakum ilaahay wuu idiin dhaafi doonaa wax alla wixii dembiyahoo dhan wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay dheeraad weyn buu leeyay taasaa lagugu celcelinaya ajrun cadiim dulfadli alcadiim waa dheeraad weyn dee maxaad u malayn dheeraadka ka yimi ilaahay boqorka ahaa xaggiisa waxa ka yimi maxaad u malayn ka aan if joogin aakhiro jooga ee waaraya alfadl dalika fadl llahi yuutiihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim waid wakti xus nebi maxamedow yamkuru bika ay ku shirqoolayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay baa shirqool u fadhiistay oo shir baa la galay albaabadu u xidhan yihiin kufaartii maka waa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka cararow ka qaxay ee guriga lagu ootay guribaa isagoo ku jira shir la galo waxaa go-aan lagu gaadhay saddexdan mid uun in la qaato liyuhbituuka si ay kuu xidhaan aw yaqtuluuka kuu dilaan aw yukhrijuuka kuu mastaafuriyaan shirqoolkiiyo mu'aamaradu saas ahayd wayamkuruuna shirqool bay wadaan wayamkuru allah ilaahayna waa makriyaya wallaahu khayru lmaakiriin kuwa makriga sameeya ilaahay baa u khayr badan kabtii ma yeela ka ilaahay dabagalo labada cirboodba way go-aanyihin afkana wuu goosanaya markaa saasay ahayd oo dee maxaynu ka yeelaabaa lawina la soo kacay maxamede haddii in badan la rogrogay arrinkiisa qaar waxay idhahaan xidhna dabeedna ra'yigaa ibliis iyo abijahal iyabaa kasoo horjeedsado ibliis laftiisuna wuxuu garhweynoo casbu la soo baxo oday baadiyaha kasoo dhaadhacay inuu yahay wuu iska ayuu sheego markaa wuxuu ihi qudhigaygu mustashaar baan idiin aho oday baadiyaha ka imaanahaye ra'yigaas ma fiicna leanna haddii la xidho daaqadu wax kasoo sheegayaa buu oo dabeetana halkaasuu ka aafaynaya caruurtiiyo dumarka aw yukhrijuukana halka uu tago lafteedu col kasoo samaynayaa bay idhan ra'yigaasina ma wanaagsana oo yaqtuluuka markii la soo qaaday baa farta ay aada u dheereeyeen ay gacanta aada u taageen abijahal iyo ibliis oo isku duubanay kaasaa sawaabadaya haddii kuray iyo rag badan oo dhallinyaraa loo diyaariyey gaar ka qabteenna indhahoodoo shana buu ka dhex tusay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida gantaal wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin saasuu kaga soo ambabaxuu kaga soo hijrooday taariikhda dib loogu celinaya wakhtigan awood bay leeyihin waxba iska celiyeen laakiin wakhtigaasina wuu idin soo maray idinkoo dhuumaalaysanayaa ka soo baxdeen marka waidaa tutla calayhim aayaatuna aayadaha yaga marka lagu dul akriyay gaalada qaaluu waxay odhanayaan qad samicnaa maqalay low nashaau haddaanu doonno laqulnaa mila haadaa qur-aankan oo kaleanu qudhayadu odhan soo hadal carbeed un maaha annaga lafdigayagaa odhan karna bay idhaah afxumada iyo edabdarada iyo inkaaraha bale annaguba waanu odhan karnaa bay idhi in haadaa ilaa astaatiiru lwaliin kuwii hore ustuuradoodii iyo sheeko xariirtoodii wey muxuu sheegay bay idhahdeen maxamed uu soo kordhiyey qoladii hore khuraafaadkooduu soo gudbiyey kalaamka ilaahay saasay kufaarta ku yidhaahdeen waa in wakti bal hadda xus taariikhda iyo waxyaa isbedelada bal hadda dhacay iyo ereyada ragga qaarkood laga qoray qaaluu waxay idhahdeen allaahuma ilaahay ow in kaana haadaa huwa alxaqo kaasi hadduu yahay xaq hadduu yahay min cindika agtaada ka yimi oo muxamedna uu maanta wado faandir calaynaa annaga nagu afgembi bay idhaaheen xijaaratan min asamaai dhagaxaan xagga kore nagaga keen cadaaba sidii reer caad oo kale aw itinaa bicadaabin aliim ama cadaab kulul nasii bay idhaaheen abijahl baa maqaaladaa yidhioo waxa uu yidhi maaragtay haddii isagu maanta xaqan uu wado waxba ilaah waa noola haray xaqa annaga haynoo ku taaganoo ibraahim iyo diintiisii iyo kacbadiisii iyo intaba haynoo ubadkiisii ahe hadduu maanta maxamed keena ilaahwna afro saasuu waa qofku marka uu ilaahay alla kood ku noqdo ku dhiirado waxa weeyaan waa calaadka kufriga mucaawiya nin reer yamaneeda buu la hadlayoo reer sabaaha wuxuu ihi beri dhex dee markii ay maaragtay madaxda ahaa waa yar kaftameena wuxuu ihi niyo qoladiinaa saba degi jirtay reer yamaneed niman aada u liita ahaydeen liannahu islaam baaba madax idiin ahayd buu ninta rag batay islaam baa madax idiin ahayd wallaahi qurayshtiina saa naga sii liidata maqaalada qur-aanka uu ka qoray ee yidhi allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaa aw itinaa bicadaabin aliim may odhanin buri ilaah naga hanuuni hadduu xaq yahay laakiin waxay yidhahan ilaahay na halaag hadduu xaq yahay kaasi miyaanu naga liidan buri idinka dhasha wamaa kaana allahu liyucadibahum ilaahay ma aha nin mid cadaabaya wa anta fiihim adoo nebi maxamed oo dhex jooga barakadaada iyo fadligaaga cadaab caamahoo kusoo degayaa ma jiro saasaanay ahayd oo ilaahay baa uu bariyay ummadan cadaab caabaho sidii ummadii hore inaanu kusoo degin waa laga aqbalay nebiga wamaa kaana allahu mucadibahum ilaahay ma cadaabaya wahum yastakfiruun iyagoo alla dembi dhaaf weydiisanaya macnaheedu waxa kor hadday dadku ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan oo ducada rabbi iyo istikfaarta ay wadaan cadaabka waxyaabaha lagu kor yeelo laguna joojiyo way istikfaarta lidaalik baa markaynu col dareenno markaynu abaar dareenno waa inaynu ogaanaa aafa inay xaggeenna ka timi ilaahay waa inaynu u noqonaa kolka arrinkaa la isla helo ayaa dabeedna aafaadku ay yaraanayaan istikfaartu dabcan dadkan istikfaarta ilaahay uu dhibkiiyo cadaab kaga joojinayaana waa dad muminiina wey kol hadday ilaahayba dambi dhaaf weydiisanayaan kuwan soo socdaana waa kuwii gaalada wamaa lahum ayu shayin sabata lahum maxaa gaalada u sugnaaday anlaa yucadibahum allahu ilaahay aanu cadaabayn maxaa cadaabka ilaahay ka manciyaya wahum yasuduuna can ilmasjidi alxaraam iyagoo beydkii ilaahaye kacbad ahaa dadka ka hor joogsanaya kii kusoo xajaya iyo kii nebiga u imanaya rumaynayaba wamaa kaanuu awliyaa'ah xigtadiisa iyo maamulkiisana ma ah iyo cidda ehelka u ah in awliyaau maa awliyaa'ahu buu lahayn cidda xigtada waa markaas gacalka iyo ehelka u ah baytulxaraamkaasi may ahaanin ila almuttaquun dadka ilaahay ka cabsanaya uun mooye wax kale maaha kuwa camiraya alla uu u ogol yahay muqadasaadkiisa waa ayo waa mutaqiinta walaakina akarahum laa yaclamuun intooda se badani ma garanayaanoo waa kuwan dee dhex taagan ee soo ligan marka kuwan ilaahay ui maxaanu ilaahay u cadaabayn waa kuwa aan istikfaarta iyagu lahayn waa kufaarta astaantooda markay ilaahay beydkiisii bay hor joogsadeen ilaahay diintiisii bay hor joogsadeen marka ummadda ilaahay uu dhiirinaya waxaa la leeyahy beydkan idinka hor joogaan iyagu ehel uma aha ehel uma aha idinka ehel u ah idanka ehelka u ah inuu dabadda ka taagnaado maaha guriga ciddii lahayd inay dabadda ka taagnaato maaha waa inay iyadu camirtaa oo ay degtaa sidaa daraaddeed ayaa muqadasaadka iyo saddexda xaram ay isku mid yihiin ilaalintooda in gacanta kaafirka laga ilaaliyo leannahu reer banu israa'iil markii ay muuminiinta ahaayeen waxaa la faray in ambiyadooda ay horkacdo ay ka xoreeyaan saynu ku soo marayna aayaadka hore ay ka xoreeyaan camaaliqadii iyo nimankii waaweynaa ay haystay sidaasaana ilaahay wuri ku gala iyagoo maaragtay sujuudsan sidaasaynu inaguna u amranahay inagoo sujuudsan inaynu galno halkii camaaliqada iyagaa maanta ku jira oo kuwii laga buufin lahaa laga safayn lahaa maanta waa iyaga mar walba kii ehel u ahi waxa weeye qofka alla ka amar qaadanaya in awliyaauhu ila almuttaquun filistiinna kuma gaaraha carabna kuma gaaraha eh waa ammaano u taala dadka muslimiintahay sida ay u dhan yihiin laakiin dee kafladda ku dhacday iyo googooska ayuunbaa maaragtay dhibka haystaa uu yahay oo intoo muqadasaadkooda maalintaa waa la baciidsanayay qudusay qabsadeen laakiin haddii laga fujin waayo muqadasaadka way kusii durkayaan waa lagu sii soconayaan sidii axad amrikaan uu lahaa war nimankani waabayna wareeriyeen oo kuwan daaraheenii iyo fooqyadeennii dhaadheeraha inoogu yimide maxaa dhib ku jira buuhi haddaynu bam yar ku dhufanno kacbad ay ku ururaan lafteeda waa fikradahoodu halkaasay marayaan maalinba wax yar waxay sameeyaan baa lala yaabaya dabeedna in yar markay sii wadaan baa la ilaawaya ka kale haddana ku darayaan saasay u soconayso ilaahay baa waxa uhi wamaa kaana salaatuhum cinda albeyt kacbada agteeda tukashadoodu may ahaanin ilaa mukaa'an foori iyo wa tasdiyatan sacabagaraac mooyaane foori iyo sacabagaraac faduuqulcadaaba buu ilahay yidhi cadaabka dhadhamiya marka ilaahay uu naarayo gacanta muuminiinta uu ku naarayo ama nafta ka qaaday ama aakhiraba bimaa kuntum takfuruun gaalnimadiinii awgeed cadaabka ku dhadhamiya kacbadaa lagu ururayaa mar way dawaafayaano waxay u dawaafayaan si aan ilaahay raalli u ahayn ilaahay waxaan ahayn bay u dawaafayaan ilaahay waxaan ahayn bay u tukanayaan marka salaadoodu muuqaalka ay leedahay waa foori iyo sacabbagaraac bal adigu ka sheekee sacab la yidhi yaaba waa aabbaha ilaaqda markaa warkooda oo dham intaasi kusoo urursan yihin ina aladiin daw adiga arko imika bal mid kaniisad jooga ama kiristanahoo tukanaya eeg birayariskiiyo waxay odhan jireen wuu isku gujinayaa waa mukaan wa tasdiya garbaha iyo wejiga iyo saasuu isugu gujinaya dabeedna u dhaqaaqaya ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay yunfiquuna amwaalahum xoolahooday shubayaan ay dagaalka ku shubayaanay ku bixinayaan liyasudduu can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqa ah iyo diinta si ay dadka uga dhababaan dagaalkoodu waa dagaal diineed fasayunfiquunahaa way bixinayaan xoolahana waa baasgaraynayaan uma takuunu calayhim xasratan murugay ku noqon uma yuqlabuun waana laga adkaan doonaa oo waa laga xoog badan doonaa saasaynu dadka muuminiinta ilaahay saas uga warama nimanka gaalada ahi waxay bixinayaan waa wax badan oo dadka muslimiinta iyo diintooda iyo dalkooda ay kula dagaalamayaan duunyada la bixinayaana way badantay way badantahay way badantah oo maalinta dee waxa iimaan ma riixayo iyaga alla ka cabsina ma riixayo janno la xusuusta iyo shahaado laguma yeedidiilinayo laakiin yunfiquuna amwaalahum way bixinayaan fasa yunfiquunahaa way isdaba taaganta oo ka dagaalamaya darajaa lagu yaboohaya mushahar baa loo kordhinaya kan wada laftiisu waa mashruuc oo isaguna waxbuu ku qaadanaya oo xooluu ka helaya ilaahay laakiin waxa uu xusay halkan in ay bixin doonaan dabeetana murugo ay ku noqon doonto dabeetana aan waxba ka hirgelaynina uma yuqlabuuna bushaaradaasay hayaan dadka muminiinta والذين كفروا إلى جهنم يحشرون كوا قالدا نار جهنم الله صورورين دونا ليميز الله الخبيث من الطيب كحسي لهي كوناكسن وقصاره قال كي إسلام كوي كلبحي الله وحورن دونا وامتاز اليوم أيها المجرمون ويجعل الخبيث كحنبو دلي إليا بعضه على بعض بركيب بركة كلو استل صاريا والرصينيا فيركمه مركاسو استل بحنيا جميعا استقعدا فيجعله في جهنم نار جهنم كتوريا iyagoo sida xaabada isdulbaxay isdulbaxay ulaaika hum alkhaasiruun qul nebi maxameda waxaad ku tidhaahdaa fariintan gaarsiiyo liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxaad ku tidhaahdaa in yantahuu haddii ay cagadhigtaan ay xumaanta ka joogsadaan yukfar lahum maa qad salaf wax alla wixii dembi tegay waa laga dhaafi lianna alislaama yajubu maa qabla wain yacuuduu hadday xumaanta ku soo noqdaan faqad madat sunnatu lawaliin kuwii hore jidkii ay mareen horaybu u furnaa wadadoodii way socotoo way tagtay halkii unba iyana la marin waqaatiluuhum buu ilahay yidhi ummadda islaamka had walba joogta iyo ciday yihiin ba ilahay wuxu uhi waqaatiluuhum la dagaalama kuwan dagaalka caddays xataa laa takuuna fitnatu ilaa aan gaalnimo la helin ama xataa laa takuuna fitnatu ilaa fasaadka kufriga uu joogsado iyo awoodiisa meesha laga saaro oo kuwa kufriga haystaana kufri bila awood ay yihiin oo dadka dhex taagan wayakuuna addiinu kulluhu lilaah diinta caalamiga ah ee lagu dhaqmayaana ilaahay uunu u ahaado keligii waradiitu lakum lislaama diinan heer ilaa heerkaasu dagaal ku soconaya diinta islaamku ilaahay caalami noqoto kufriga iyo awoodiisa ay meesha ka baxaan fain intahaw hadday joogsadaan fa ina allaha bimaa yacmaluuna basiir ilaahay waxay samaynayaan u arkaya wain tawallow haddii ay kasii jeedsadaan oo ay idinka qaadan waayaan taladaa joogsan waayaan faclamuu waxaa ogaataan ana allaha mawlaakum ilaahay inuu hiiliyihiin iyo gargaarihiinay nicma almawlaa gargaaraa wanaagsan wa nicma nasiir hiiliyaa wanaagsan allah nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la kala food qaaday dagaalkii uxud abu sufyaanna sanamyaashiisii uu ku dhaartay eraygu ku aamusiiyey nebigu waxau ahaa allahu mawlaana walaa mawlaa lakum abi sufyaanow anagu ilaah gargaaraanu leenahay laakiin idinku malihidin inaguna waxaynu leenahay allahu mawlaana walaa mawlaa lakum allahu aclam